dhawaan waliba la kuwada magaalada jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe nusoo ka bilaawda dhismaha wadooyin afar xaafadood oo kamid ah magaalada anasoo hadda ka jirana burbur xoogan dhibaato badan iyo ka qabana bulshada guddiga dhismaha wadooyinka jowhar oo ka koobanaa xildhibaanada golaha deegaanka iyo guddoomiyaasha xaafadaha magaalada oo la hadalen warbaahintii waliba iyo sheegan inta dhowaan soo bilaawda doona dhismaha wadooyinka sidaa darteed waliba bulshada iyo ganacsatada kabaaqina in obanayana dhismayaasha wadooyinka hagaleena saalax muude iyo axmed colow beerey oo ku miday xubnaha golaha deegaanka jowhar waliba yoonka baaqina shirkado korontada in baalooyinka wadada ka jaraan iyo banayana dadka dhisay wadooyinka xaafadoodna lanfududaayo shaqadiio sidaan ognahay waddo dhisideeda wax muhiimah waaye xagga diiniyan iyo dhinac waliba ayay ku fiican tahay maritaanka wadooyinka shay qaali ah waaye hadduusan qofka gurigiisa waddada maraysa uu meel uu ka baxo meel waddo u marto baabuur oo magiisii markaa beeraha raashinka uu keenay ama magiisii dalagii u wado uu gurigiisa uusan u keeni karin waa wax aad u dhib badan waxaa aad noolooga baahan yaha marka in badanaan ku taamaynay in wadooyinka noo dhismaan afar waddo ayaa noo soo hormartay wadooyinka laba iyo toban waddo oo magaalada jowhar ah ayaa noo borosgaraysan laakiin hadda afar ayaa waxay noo saaran tahay bisha kowdeeda inay noo bilaabanayso afartaa waddo walaalahay ayaa tilmaamay qaarkood waxaan rabaa marka nin kasta oo waddada guri dariskiisa ah ee dhinac saaran wuxuu og yahay gurigaasi haddii hadda labaatan kun oo dollar u joogo beritoole inuu noqonayo boqol kun oo dollar waa hubaal sababkan waxaa keenayo waddo uu helay marka waxaan rabnaa dadka ilaahay wax noogu soo dhiibay ee raba in wadooyinka noo dhiso inaan anaga aan u kaalmayno la shaqayno waxtarkeedana aan tusno waxaan rabnaa marka dadka xaafadaha ku jiro oo waddada kusoo dhowaaday oo gurigooda hal mitir oo ku jiri ka noqdo ama laba mitir ku noqdo waxaa ka muhiimsan waddadaas qabahaysa meesha oo laamiga aha ka muhiimsan gurigaag hadduu wadda laamiga kuu qabato wuxuu ka qaalisan yahay laba gurigu ka qaalisan yahay mitir ama laba mitir aad ka naqata waxba kugu dhimi mayso waxaa ka muhiimsan oo ka wanaag badan waddadaas laamiga ah oo iridaada maraysa ayaa gurigaaga qiimo ku bixi hayo waxaan rabnaa cid walba oo guddigu u yimaado oo la yidhaha laba mitira ku jirtaa joomatirka uu yidhaha mitira ku jirtaa uu yidhaaho inuu u fududeeyo oo labadaas mitra mitirkaas uu ka naqdo xuquuqtiisa la dhici maayo gurigiisa wadaa qabahaysa laamiye gurigiisay horumar u tahay bulshaday horumar u tahay way ogtihiin hadda warabka dhac dhibaatooyinka ka qaban jireen waxaan rabnaa shirkadaha sida beeka iyo muqdisho waxaan rabnaa ayagana baallooyinka waddada uga yaallo labaiyo toban mitir baaladi ku jirta inay ka saartaan maalmaha ka dhiman bishaan bisha sagaalaad koodeeda waxaa bilaabaysa shaqadii aa bilaabahayso gudoomiyaha xaafadda hanti wadaag ismaan gaab oo isna hadal meelaha iyo waliba usa xusay muhiimadii yeelata dhismaha wadooyinka soona shacabka ka dhiirigeliye inay kula shaqeeyana fududayowka dhismaha wadooyinkana wadooyinka marka dhisma hadda uu ku bilaabanayo waxaa ka mid a waddada ka soo leexata muqdisho marka laga yimaado kontaroolka ee la dhihi jiray ex saaluglaaba haddana loo yaqaano magaceed uu yahay waddada jowhar bire waxay ka leexanayaan mideeda kale waxay haddana dhinac kale ugu dhacee waddadii aboole oo ka imaanaysay jidka tiirirka kasoo baxaysay tiidaas kasoo baxaysay tiirirka kulle hilibka soo maraysay ilaa iyo aboole oo jowhar bire dhinaca ugu soo darmaysay waa inta hadda gaadiidka uu badanaa maro waayo waddadaasaa noo cabireeday injineeradan isla wada aragnay midda labaad waxaa waaye ka bilow suubiye siinaay baryare ilaa iyo macnaha kili barwaaqo kontaroolka waqooyiyeyo oo looga baxayo juwan labadaas waddo waaye hanti wadaag marka waxaan rabnaa dadku inay dhaga nuglaadaan awaamiirta iyo wada shaqaynta waa ognahay jidxumada meesha ka jirto dhibaatada lagala kulmaayo marka maanta ma u malayn doono qof reer jowhara inuu diidi doono macnaha shaqadaas la qabanayo ama macnaa u dhihi doono guriga intiiga jira iyo haddana alxamdulilah guryamaba ku jirana waa wad ognahay